أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad toddobada bisha safar taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo maleeshiyaadka murtadiinta ee dad fara badan oo shacaba ka raafay deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda rajada soomaaliya maleeshiyaadka rajada ayaa isbaarooyin fara badan soo dhigtay waddada xidhiirisa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee walaayada hiiraan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu qaaday askar murtadiin ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada boqol ayaa ku dhawaaqday xamlo dacawi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemaya deegaanka caad ee wilaayada mudug munaasabad dowlad diini ah loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada hoose ayaa ka dhacday deegaanka koonyibarow ee wilaayadaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay gedo iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faah-faahsan maleeshiyaadka murtadiinta iyo dad fara badan oo shacaba ka raafay deegaanada dhaca duleedka magaalada muqdisho abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa qaaday ololo raaf ah oo ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada dhacaduleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho saraakiisha maleeshiyaadka ridada ayaa raafkan ka sameeyey deegaanada kale ah garas baalley iyo ceelasha biyaha oo wada dhacaduleedka muqdisho waxayna kusoo qaqabteen boqolaal dhallinyaro ah dadka shacabka ah ee raafkan ay kula kaceen maleeshiyaadka dowladda ridada ayaa loo taxaabay xabsiyada magaalada muqdisho halkaasoo lacaga madax furasho ah looga qaato iyagoo aanan wax dembi a lahayn si ay uga qayb noqdaan mashaariicda uu lacagta ku samaysanaya xasan murtad sidoo kale kooxda riddada uu madaxda ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud ayaa si ay u ballaarsato una bannaysato boobka ay ka wada caasimadda ay ku beegsanaysa hantida shacabka soomaaliyeed waxay gaadiidleyda ka howlgala caasimadda ku soo rogtay amar ah in uusan magaalada ka shaqayn karin baabuur aan wadan boogga gaariga gaadiidleyda oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in badi gaadiidkooda ay deen ahaan oga soo qaateen bangiyada caasimadda in hantidooda la dhacana loo soo rogay amarkaasi waa kan mid ka mid a riddada uu sheegaya inay beegsanayaan qof weliba oo caasimadda ku sugan awaamir cusub oo ka dhan a dadka rayidka ahna ay soo rogeen gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan oo qaybo kala duwan leh howlgalkaadna isugu jiri doonaa mid xaafadaha saamayn doona iyo mid isku socodka xaafadaha dhammaantood saamayn waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga inuu dhaqaaqa mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka sheeganaya dhaqaale xumo aada u baahsan oo ay sababtay boobka iyo bilalaqada ay wadda kooxda riddada soomaaliya ee uu madaxda ka yahay murtad xasan gurguurte taasoo gaartay heer ay canshuurta meelad sanadooyin badan aasnaa dhulalka ganacsatada gaadiidleyda iyo xitaa dadka lacagaha isugu dira taleefanada gacanta ayay si isku mid a hantidooda u boobtaa kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho jasaakallahu khayran walaalka maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xaarad cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya mid ka mid ah xildhibaanada maamulka shaadala dirarka ee puntland oo lagu magacaabo faysal ee eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte waxa uu xildhibaankan sheegay in hogaamiyaha kooxda riddada uu kala qaybinayo maamulada ay gaaladu ka dhisteen waddanka gaar ahaan kan puntland sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in xasan sheekh ugu hanjabay in puntland ay ku dumi doonto afar labaatan saac balse taas ay been noqotay waxna uusan ka qaadi karin sida warka u dhigay waxa uu sidoo kale murtadkan ka dhaweejiyey in xitaa xasan sheekh uu isku dayey in uu kala dilo isaga iyo xildhibaano dhowr ah oo wada yimid magaalada muqdisho Ee, puntland waa ognahay culaysyada ku hayso intii aad yeeli karaysay yeeshay waxaan ku leenahay halkaa ku jooji Ee, waxaa sheegtay in afar iyo labaatan cisho ay ku dumayso iyo afar iyo labaatan saacadood ilaahay kama dhigin Ee, kala qaybin soomaaliyeed macno kuu samayn mayso dowladdii hore aad ku eedeynaysay adigoo maanta shan iyo toddobaatan jir ah ama toddobaatan wax kuu dheeryihiin laba jeer madaxweyne soo maray inaad ku mashquusho dal nabad ah iyo dad nabad ah inaad kala qaybiso annaga hadda gobol ahaan lix xildhibaan baanu ka soo jeednay lixdayadii baa kala qaybisay annagoo wada soconno oo ilmaadeera baanu dalka nimi haddana dee shaarica iskama salaanno marka ka daa ummadda kala qaybinta maahan markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan maamulka riddada puntland uu eedan kulul u jeediyo madaxa kooxda riddada soomaaliya hase ahaatee waxaa cirka isku heshareeraya khilaafka siyaasadda u dhexeeya murtadiinta uu fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo maamulka shaqaladirirka ee puntland mahadsanid xaarid maleeshiyaadka riddada ayaa isbaarooyin fara badan soo dhigtay waddada xiriirisa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee wilaayada hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda riddada iyo ku maacwisleyda ay isbaarooyin isku muuqmuuqda soo dhigteen inta u dhexaysa matabaan ilaa iyo beledweyne waxaana tuulooyinka laga soo diiwaangeliyey dhacdooyin foolxun isbaarooyinka waa kuwa isku xiriirsan oo si qorshaysan loo soo dhigay dhammaan deegaanadii uu cadowga ku qabsaday bilowga xamladii ashaadoladirnimo ahayd ee xasan gurguuta iclaamiyey sannadii labada kun labaiyo labaatankii magaalada beledweyne culamaauddiinka iyo waxgaradka ayaa qeyladhaan afka furtay waxayna ku baaqeen isku soo baxyo looga soo horjeedo isbaarooyinka ay maleeshiyaadka murtadiinta u dhiganayaan gaadiidka iyo xataa dadka caadiga ahaa isbaarooyinka waxaa ka mid ah qaybo qabaa'il u yaallo qabaa'ilkaasoo magaciinnaha ku dheelinaha waayo magacu wuu jirayaa ilaa qiyaamaha wax suulayo ma ah maadaama ilaa qiyaamaha uu jirayo magiciinniina maanta meesha uu yaallo ree hebel baad dhiganaya uu yahay halaag baad ku sugantihiin xaqiiqatan waxaan idin leeyahay marka halaaggaa ka soo laabta weelishiinnana ka qabta wiilka meeshaas waxa weeye isbaarada u taallo aabbaa dhalay oo hooyaa dhashay oo adeer buu leeyahay oo abtii buu leeyahay walaal buu leeyahay wuxuu leeyahay saaxiib sintigii meeshaa laga soo qaado oo ruuxa maskiinka ah xoogga looga qaado waxa weeyaan magaaladaa la soo gelinayaa owlaaddii baa la siinayaa waxa weeyaan dhaca maanta aad arkaysaan qofka xishoodkii ayaa tegay walaalayaal ilaahay ka cabsada oo taqwada ilaahay la imaada waxa weeyaan halkan waxaa ugu baaqayaa culummada iyo gobolka joogto iyo mucallimiinta kulli mashaa'ikhda waxaan leeyahay maantay meelan ku noolaana ma taallo waayo wiilka aan waxbarayna ama gabadha waxbarayna aabbaheed hadduu isbaarada uu jiro lacagtii annaga ayaa naloo keenayaa annagu waxaan bu baaqi lahaay mucallimiinta iyo mashaa'ikhda kulli inay ardada fasaxaan ee yidhaaheen waxaan dhigayno iyo waxaan qabanayna ma jiraan ilaa gobolka inaad si looga hela mooyaane arrimaha la yaabka leh ee hiiraan laga soo diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in lacago baad ah lagu soo rogay dugsiyada qur-aanka iyo dadka caadiga ah ee lugaynaya waxaana laga furinayaa mobeelada iyo saacadaha deegaanada hees teedaan coomaad ilaa iyo moqkiri waxay isbaarooyin u yaalaan maleeshiyaadka mooryaanta macwiisleyda isugu yeedha halka maleeshiyaadkan oo kooxda riddada si toos ah u hoostagan ay isbaarooyin dhigteen ayna shacabka dhacayaan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dad ka badan labaatan ruux oo dhammaantood musaafir ahaa ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku dileen bariga hiiraan mid ka mid ah saraakiisha macwiisleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa qilaya in maleeshiyaadkooda ay isbaarooyin dhigteen balse ay cabasho uga timid bulshada teknikada annagaa gadanay dadka in lagu dhacmaanu gadnay hal qofu naar janno naga geli mayso ilmaha waxay keeneen aan beledka ku cunnaa biyihii weesay noqdeen guryahay galeen hadda waa yaabana suuragal maahan marka inaan wiilashin aan waddada u dirsanno masaajidadaan camino suuragal maaha war maanta dowladaanna ayaan isku halaynayna wiilasha yararkaan bannaankaa joogaan soo qaba wayno ma waxaan iska daba dureeraan jihaad walu dhigi wayno jiif ka kac baa ceebow wax noo dhaqan ma jiraan salaantiina naga noqotaan taagannahay meel kaloon taagannahay ma leh
waxaa dhaboobay degniinihii ay aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo hoggaanka dhaqanka ay ka bixinayeen mahadhooyinka laga dhexli doono dhismaha maleeshiyaadka macawisleyda dabadhilfyada ahaa oo ay sameeyeen saliibiyiinta maraykanka iyo kooxda riddada soomaaliya xasan gurguuti iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda xamse cabdi barre ayaa dhismaha maleeshiyaadkan u samey jiray suuqgeyn waxaana muuqatay in maleeshiyaadkaas kooxda riddadu maalgeliso ay qabanayaan shaqooyinkii loo igmaday oo ahaa dhibaataynta muslimiinta waana maleeshiyaad astaantoodu tahay ashaadoladarnimo iyo fasaad idilkiisa mahadsanid marwaan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maayir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya
waa muuqaal kooban oo uu baahiyey kataa'ib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah weerarada lagu difaacayo shareecada islaamka ee ka dhacay wilaayada shabeellada hoose weerarkan oo ah kamiin ayaa toddobadii ramadaan waxa uu ka dhacay deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxayna mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee loogu yeero nisa kuwaas oo muuqaalbaahiyaha kataayib uu soo bandhigayo iyagoo lagu baacsanayo howdka deegaanka jambaluul ee duleedka degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan lagu daawan karaa iyaga oo jebinaya maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee nisa waxaana muuqaalka uu soo bandhigayaa qaar ka mid ah bakhtiyadii ay maleeshiyaadka murtadiintu goobta dagaalka uga carareen qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaa soo bandhigaya hubkii iyo agabyadii laga furtay maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee nisa weerarkan oo dhacay toddobadii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayaa allaha fadligiisa lagu dilay saddex iyo toban murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal taliya horin ah oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdinaasir halka lagu dhaawacay ugu yaraan sagaal kale aad buu umahadsanyahay maahir dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikanta ee deegaanka namber lixdan oo ka mid a deegaanada kufaarta afrikanta duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen sallagyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmooyinka awdhigle iyo buundada jana leh waxaana dagaaladaas laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayada bakool ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xamladan oo loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih ayay wilaayada bakool ku dhawaaqday kadib kulan dhexmaray mas-uuliyiinta wilaayada iyo golaha dhaqanka sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool ayaa ku dhawaaqay xamlada isagoona caddeeyey hadafka guud ee laga leeyahay xamlada iyo cidda ay qusayso wilaayada islaamiga bakool wayba ka dhawaaqa si xamlo magaajal araw irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaar jamasaal ku dhegyanay kullukum raacin wa kullukum mas-uulan raaciyad hadafka xamladaas xambaarsanyan maybu ahaa qeybaha bulshada oo shishal duun in la wacyigeliyo laka wacyigeliyo wal alla wali kheer adduunya aakharban ah adduunya aakharab kheer shooli kajar in laka wacyigeliyo laku wacyigeliyo wal alla wali adduunya aakharab dhibaato in sheenawn laku wacyigeliyo lunkudigu hadafka guud ee xamlada saasu qeybaha bulshada ee xamladun ka wajahan oo ku faa'iidaysadaan lafadow mayba ku mid aha kow culamaa udiinka namber labo ee nuqabada namber saddex dhammaan dhallinyarada ama baxda waxbarashada ardayda iskuuleydii dugsiyada qur-aanka iyo macalimiintiyo maykale kumidaha guud ahaan haweenka nool wilaayada islaamiga bakool sida mana gabdhaha dhikadow maraakiista iyo waliilamada maykale kumidaha qaybta shanaad dhammaan xirfadlayaalka ama muruqmaalka ee ka shaqaysada sida mana kawaanleyda sharqaanleyda maywaxa dulaaleyda gaadiidleyda iyo waliila madax qaybta lixaad mayba nagadaasa ganacsatada noocyada shishal bedelan qaybta toddobaadna mayba waalidiinta ardayda dugsiyada qur-aanka iyo iskuulaadkaba kulankaa oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen hogaanka qabaa'ilka ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey waxaana maalmahan lagu wadaa in xamladan ay si toos ah ugu dhaqan gasho dhammaan deegaanada wilaayada mahadsanid cabdulqani horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ayaa laga dareemaya deegaanka caad ee wilaayada mudug warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed deegaanka caad waa deegaan dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaana laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay deegaanka caad ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah muruqmaalatada deegaanka iyagoona ka warbixiyey horumarka ganacsi ee ka jira deegaanka
shaqadaanan meesha ku haysanaa maasha allah waxa weeye dalabkeeduna waxa weeye meel walba u furan yahay deegaanka ha noqoto meesha aan joognaa waa deegaanka caad ilaahayaa ku mahadsan waxa weeye marka wax soo saarkeeda waxaa ka mid ah haamanka waxaa ka mida digsida waxaa ka mida kirlayaalka waxaa ka mida xeerooyinka nuucyadiisa kala duwana ka mid ah alaabtaas waxaa loogu iibgeeyaa gaalkacyo ilaa somalilan puntland ilaa iyo yeman xataa waa la geeyaa ilaa etoobiya sidoo kale ganacsatada deegaanka caad ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii dhaqaale ay ku reebeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka shareecala dirarka ah kusoo qaaday deegaanka maalinkaasi waxay ahayd maalin madow annaga shaqadeennii waa burburtay aniga hadda hadda meeshaas meel aan ka soo guuran degganaay nimankii inta yimaadeen iyadoo maashaanu ii qunfulan oo wax walba ii yaalleen ay cabdibele ku daba xireen alaabtaydiioo dhan waa jajabiyeen wixii ku jirana waa ka rarteen ilaahay mahadiis marka waxa weye shaqadiina way naga burburtay islaamku markuu meesha ku soo noqday oo deegaanka la xoreeyey baan shaqadeenna u soo laabana caalamiga ahayd waa sidii sidii hore oo marka beri ouno ahay ayay u socotaa hadda shaqadu maasha allahu marka waxa weeye amnina waa haysanaa nabadgelyaan haysanaa shaqadeennu waxa weeye lacagteennaan shaqaysanaa maalin dhayli waa barwaaqaysana deegaanka caad ee dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa ka mid ah deegaanadii cadowga allah uu kusoo qaaday duulaanka shareecala dirarka ah iyadoona ugu dambeyn cadowga allah si baan loogu xasuuqay deegaankaasi bulshada ku dhaqan deegaanka caad ayaana si weyn uga soo kabsanaya dhibaatooyinkii ay ku reebeen maleeshiyaadka ridada iyadoona allah uu ku manaystay amni iyo istiqraar ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabad dowlo diini ah loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada hoose ayaa ka dhacday deegaanka kunyibarow ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan nuura cali warsame awisheeb ayaa inoo hayaa deegaan dhaca wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa dowlo diini ah loogu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ciidanka xisbada wilaayadaas dowladaas oo socotay muddo saddex bilood ah waxaa lagu qaatay duruus u badan culumta sharciga iyo casharo ay ka mid ahaayeen habka la dhaqanka bulshada munaasabadda xiritaanka dowladaasi waxaa ka qayb galay odayaal dhaqmeedyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo culimaauddiin kala duwan sheekh fa'aad maxamed khalaf oo culimaauddiinkii munaasabaddaasi ka hadlay ka mid ahaa ayaa waxa uu diiradda saaray waxyaabaha xisbada looga baahan yahay allah wuxuu leeyahay idinka mid noqoto jamaaco dadka wanaagga faraysa xumaantana reebayso waa culummada iyo dadka xisbada ah ee ka shaqaynaya wanaagga xumaantana reebayo kuwaa iyaga ahay isu taagay dadka inay wanaagga faraan xumaantana reebaan ajarna alla ka xisaabsanayaaye alla wuxuu ku tilmaamay inay liibaaneen waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri ha idinka mid noqoto jamaaca dadka khayrka u sheegaysa wa ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna cani ilmunkar wanaaggana faraysa xumahana reebaysa wa ulaa'ika hum almuflixuun kuwa waa liibaaneen can xudayfata bni alyamaan radia allaahu canhuma can innabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaal nabiga alle wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi waa dhaartay nebigu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani ilmunkari wanaagaad faraysaan xumaantana waad reebaysaan ow layuushikanna allaahu an yabcaa calaykum haddaad sidaa yeeli weydaan oo wanaagga fari weydaan xumaantana reebi weydaan alle wuxuu u degdegayaa cadaab xaggiisa ka ahaaday ow layuushikana allaahu an yabcata calaykum cadaaban min cindih munaasabadda oo ay ka hadleen odayaal iyo waxgarad kala duwan ayaa ugu dambayntii waxaa kelmadda xalgala ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed awa abdiraxmaan isagoo si gaara ula dardaarmay ciidanka xisbada wilaayadaas marka shaqada aa haysaan waa shaqadii nebi maxamed sal alay slam ammaan iyo sharaftaasaa idinku filan waxaa la rabaa shaqadaasi in lagu sabro oo loo dulqaato oo dhibka kaa soo gaaraayo oo ajar xisaabsato ayaa laga rabaa sabarka marka waxaa la rabaa daacada shaqada aa haysaan waa daaco ilahi subana taala loogu dhowaanayo sabaree ka rabtaa saa ajar ugu heshid oo daacada aa ku dulqaadato waxaa kaloo laga rabaa macsiyada iyo ilaahi subana watacaala waxyaalaha u raalli ka hen inaad ka sabarto ilaa waxaa la tacaamulaysa waa bulsho yah qaybaheeda kala duwan ayaa la macaamilaysaan noocyo badanay ka kooban tahay dad baa ulojeed badan leh waxaasoo la raxooyaan dadkaasi xooyaan iyo waxyaalaha kala kulmaysa inaad ka sabartaa laga rabaa oo ka sabarto ka dulqaadato waxaa kaloo laga rabaa waxyaalaha kugu dhacayo oo jidkan aa ku taagantay kugu dhacayan inaad ku sabartaa laga rabaa haddii lagu aflagaadeeyo horta aada lasoo aflagaadeeyey inaad ku sabarto oo dulqaadato maadaama bulsho aan ku dhex jirno oo dad aan la macaamilayno waxaa la rabaa inaan dadka ka duwannahay dadka inay ku daydaan la rabaa dabiicad wanaagga salaadaha qur-aan akhriska meelaha khayrka oo la xaadiro dadka inaan nooga daydaan la rabaa jazakum allahu khayran makaarim alakhlaaq ayaa la rabaa qofka waxawaya inuu ku tilmaanaado fadlina waa laga helaa yah inuu qofka mugtay xusnulkhuluq dabeecaddiisa iyo habdhaqnidiisa ee wanaagsanaato waxa weyaan fadli dheeraad ayay leedahay maahan markii ugu horreysay dowra caynkan oo kalea loo qabto ciidanka xisbada wilaayada islaamiga shabeellada hoose mana noqon doonto dowradii ugu dambeysay ee loo qabto insha allah
mahadsanid abusheyba bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay gedo iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota guud ahaan wilaayaadka aanu ku horeyna wilaayada baay abuxasaan ayaa warbixin ku saabsan xamladaas inoo haya wafdi ka socday wilaayada islaamiga ee baay xubno ka socday maamulka islaamiga degmada buula fullaay culummo nuqabo ugaasyo iyo waxgaradka degmada ayaa gaaray deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada buula fullaay kuwaasoo ay si toosa kaga dhaqan gashay xamlada sheekh maxamuud cabdinuur maxamed oo loo yaqaano sheekh maxamuud xudur oo ka mid ahaa culummadii xamlada ka qayb qaadanaysay ayaa bulshada muslimiinta kula hadlay deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada buula fullaay nabiga alayh salaatu wasalaam mare ilaahay xuduuda jidooyey falaa tactaduuha xuduudii inta laabteen soond ilaahay kiindhaki inta laabtay walaan mabanaa hole kar haku laabanay bes nabi ilaahay mere waxarama ilaahay haarantanameeye ashiyaa sheeyaali ilaahay haarantanameeye ilaahay walbadana haarantanameysiin ogdin aasiwaalidnimada haarantanameeye salaad laanta haarantanameeye soon laanta haarantanameeye beenta ilaahay haaranka weeli zinada matarsamaaya wala ilaahay haaranka weeli matarsamaya nabi ilaahay mayliyaa ilaahay waxyaalay haarantanamee falaa tagrab waan ka dhawaateen qaar ka mida bulshadii nasiibka u yeeshay inay gaarto xamladan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa iyagana ka warbixiyey siday xamlada kaga faa'iidaysteen iyagoona ballan qaaday in xamladan ay dhaqan gelinayaan jasaakum allahu khayran xamlada culummada jasaakum allahu khayran safaylan iyo xamlada insha allahu ninka dhogaagdi ilaahay habaraqaay jasaakum allahu khayran alana hadde insha allahu raxmaan mayla raayusu xamlad ini dhoor bi aje mayla raayusu lahanagnaga in insha allahu walaayadii ka odsadaan waana dadka insha allahu safaylanka faraxsanyin bulshadii oo ka dhaganaayta insha allahu deeganka doodola jasaakum allahu khayran alana ulummadii intaas ku baadmaanaa unu maalimiinta iid iyo warkaas aan qaadanay waan iidan la gadoogni insha allahu may baafadaane markii inoo tabay markii inii la rogam warkaas masiininka fareen intii umadoogay uno manaa ulaasha un hayni oo dadkii haddii khayraadkii iyo dugsiyaalka dhakaay un ena umadihan dhoosha un ena may baa markan unun insha allahu in sheegana yoona noo diirsiyaayana ulamaadahan sheegta iyo mujaahidiinta insha allahu tacaala warkaas intii un iitahan dhawaayano waan iiduna ka faraxsana bulshada dhammaantii ragii huwaana iliga ka faraxsanyi intaasa inshaan insha allah ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh mahad has dhammaane oo dhammaadi balaaho lahayn xamla tagmaan meel kastay ka shirtaay balaanbulaa ka shirtaay burguday ka shirtaay ilaa lawiile ilaa doodoolo ilaa heloogeey meel kastay ka shirtaay satan le wax la waanay alhiyaay lan la waanay iwanay irgu helma ay langmaan la u digi berhim anaha lah kuyanoo karaamdo la ka arkto waag la ka ark muqaadaraad dhan la ka arka hataa markii anta reerka odana kahay miska akhyaarey kara
deegaanada xamlada ay gaartay sida weyna looga faa'iidaystay waxaa ka mid ah dagalooley barkaayo weyn barkaayo yarey bulanbulle burgod degfuur lawiley gorgor doodaale hilowkey alalaaja iyo deegaano kale oo dhammaantood hoos yimaada degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo si toos ay u gaartay xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada dhanka wilaayada gedana casaama carafaad ayaa inoo haya warbixin ku saabsan xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayadaasi waa qayb ka mid ah xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kulankan oo heerar kala duwan soo maray ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaas oo lala yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona ka hadlay sidai uga socota xamlada degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo annaga waxaa si degdegan ugu soo gaaray gaar ahaan gobolka gedo xamlo guud oo ka soo baxday xarakatul al-shabaab mujaahidiin walaayada gobolka runtii noo keentay si dadaal uu ku jiro oo dhiiranaan ay ku jirto bay nagu soo gaartay iyadoo lagu bilaabay noqobada gobolka culamaa udiinkii lagu xijiyey macalimiintii dugsiyada lagu xijiyey ganacsatadii ku xigtay waalidiintii oo rag iyo dumarba leh iyo hooyooyinkii waxaas oo dhan bulshada qeybihi kala duwan oo dhan la soo horay oo lala hadlay welina hadda xamlada ay ka socoto gobolka degmooyinkiisa qaybo ka mid a sidii ay maaragtay xarakada usoo gudbisay walaayada gobolka waa nagu soo gaarsiisay annaguna waan qaadanay sidiina loogu keenay baan u qaadanay bulshada waxaan u dardaarmayaa allah subxaana watacaala ka baqa kitaabkiisa qaata ku dhaqma gaar ahaan xamladan guud oo hadda soo baxday ka faa'iidaystaan leenahay insha allahu raxmaan sida idiin soo gaartayna u qaata sidoo kale waxaa kulankan xamlada ku saabsan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ka hadlay macalimiinta madaarista qur-aanka macalimiinta iskuullada gabdhaha markaska sumaya iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaan kulan ballaaran isugu nimid ganacsatada ee deegaanka tuulo barwaaqo iyo wilaayada islaamiga ee ee degmada shirkaas oo waxyaalo fara badan oo maaragtay amraada la isku siiyey layslana qaatay in aan maanta wixii ka dambeeyo bulshada islaamka ah aan lagu arag arrimahaas wilaayada amarka ay ku bixisay dadkii meeshan ku kulmayna waxay ka koobnaayeen macalimiin dhan kastaba oo ay ka mid yihiin macalimiintii maraakista kuwii madaarista kuwii iskuulaadka ayaga oo gacanta ishaysto oo arrintii loo soo jeediyey wada qaatay ku qotonto kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati inaan insha allahu tacaala aan dhaqan gelino qodobada ayaga ahaana ilaa toban bay gaarayeen wala dul akhriyey oon qaadanay waana insha allahu arrintaas horena waa u qaadanay haddana waa dhaqan gelinayna waxaana soo gaaray xamlada la yidhaahda magaceeda irshaad alumma ilaa sabiili rashaad oo ummadda muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan wilaayaadka islaamka lagu boorinayay waana qaadanay waana soo dhaweynay xamladaas iyada ayada oo looga hadlaayo waxyaalo kala duwan oo bulshada muslimiinta rag iyo dumarba saamaynayso taa ayadaa maanta waan ku faraxnay waana qaadanay waana soo dhaweynay inaan u istaagnana maanta diyaar ayaan u nahay waxaana soo gaaray maanta xamlada ah irshaad alumma ilaa sabiili rashaad waxaan dhammaan ooga mahadcelinaynaa intii soo aas-aastay umradii noo soo aas-aastay annagana waan qaadanay waana ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa in badan intii ay gaarina annagaa sii gaarsiinayno insha allah xamlada ah gabdhaha muslimaadka ah oo dhigto markasta umusalama waxaa maanta meesha noogu imaaday culmo barakeysan oo noo wado barnaamij aad iyo aad aan usoo dhaweyno una xiiso badan diintanadana kuseyso waxayna ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad weli waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga gadow ka soconaya kulamada goonigoonida ah ee lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada kaasoo salka ku haya xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad mahadsanid cazam ugu dambeyntiina wilaayada jubbada hoose warbixin ku saabsan xamlada dacwiga waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman warbixintaasina waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu